aynu ku horeyna magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shir wadatashi ah oo ay leeyihiin xubnaha musharaxiinta u taagan doorashada madaxweyne ee lagu wado inay soomaaliya ka dhacdo labada kun iyo koob iyo labaatanka shirkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa kusoo beegmay xilli dhowaan ay siyaasiyiinta mucaaradka ay ka soo horjeesteen guddiyadii doorashada ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu ay soo magacaabeen iyagoo ku tilmaamay inay xubno ka yihiin askar iyo shaqaale dowladeed markii lasoo gebagabeeyey maalintii koowaad ee shirka ayaa waxaa la hadlay wariyaasha siyaasiga daahir maxamuud gelle oo ka mid ah labaiyo tobanka musharax ee shirkan yeelanaya waryaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaana warbixintan goorweyd noo soo diray hogaamiyaasha mucaaradka oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore ayuu maanta shir uga furmay magaalada muqdisho shirkan ayaa si gaara diiradda loogu saarayaa ka hadalka arrimaha siyaasadeed gaar ahaana midda doorashada shirka waxaa joogay madaxweyneyaal horeu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo hadda ka soo muuqda safka mucaaradka shirka waxaa kaloo jooga hogaamiyaal mucaarada iyo siyaasiyiin khalal uga soo qabta dalka hore shirka wuxuu ahaa mid albaabada u xornaayeen oo sakhaafadda bannaanka ay ka joogtay waxaase markii dambe si kooban sakhaafadda ula hadlay sheekh daahir maxamuud geelle wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta oo ka mid a hogaamiyaasha mucaaradka ahna musharax u tahan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya daahir geelle wuxuu sheegay xilligan inay ka arrinsanayaan xaalad siyaasadeed gaar ahaana midda doorashada isagoo xuseen u muuqata khatar soo wajahaysa dimuqraadiyadda urdunka ee soomaaliya hadday haysatay murashaxiintaasi waxay isku yimaadeen meelo kala gedisanay joogeen laakiin waxaa isu keena waxay tahay dalkii soomaaliya geedi socodkii quruxda badnaa ee siyaasadda ee qori isku dhiibka ahaa ee nabad wax iskula wareejinta ahaa ee hanaan cad oo tartame iyo lala tartame natiijada ay wada aqbali jireen ayaa waxaa soo muuqatay inay khatar kusoo wajahan tahay khatartaasina ma ahan kaliya khatar ee dadka siyaasiyiinta ku wajahan laakiin dimuqraadiyadii curdunka ahayd ayay waxay dareemeen amba hubsadeen in laga yaabo inay isu bedeli rabto digtaatoriyad miciye leh oo dhulka hoos u gasho taasina waxay khatar ku tahay siyaasiga midka xukunka hayo midka kale muwaadinka dhaqaalaha aaminaadda dalka khatartaa faraha badan oo amniga taaban karto dhaqaalaha taaban karto siyaasaddana ku ciyaaraysa markay dareemeen bay isu yimaadeen saaka marka la isu yimid waxa ay ka bilaabeen waxyaabihii la kala tabanaya ama mugdi mugdiga ahaa murashaxiinta qaar dhexeeyey meesha laga saaray waxay ku heshiiyeen in meel looga soo wada jeesto sidii soomaaliya marxaladda ay ku jirto iyo u gudbi lahayd oo loo heli lahaa doorashooyin xur iyo xalaal ah damaanad qaado dowlad soomaaliyeed oo degan oo sal adag oo ay dadku isku waafaqsan yihiin
shirkan oo socon doona muqdisho maalmaha soo socda ayay hogaamiyaasha mucaaradka u badan musharaxiin u tahan qabashada xilka madaxtinimo waxay kaga hadlayaan arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaase sheekooyinka laga soo tabiyey shirka maanta ka furma muqdisho ka mid a in safka hore hadda uu fadhiyay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo saddex sane markii lasoo dhaafay mucaaradku si weyn ula dagaalsanaayeen dowlad uu qayb ka ahaa kuwa majaraha sare hayay haddase wuxuu ku soo biiray safka mucaaradka wuxuuna habeennimadii lasoo dhaafay xala uu tegey hoyga cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo ka garaabay weerar toddobiyo tobankii bishii disembar lagu qaaday guriga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdulqaadir okey v o a muqdisho